munaasabadan wallan gobday waxaanu kumid ah ardayda madrasada nuural huda ee degmada bardaale gobolka baay waana lakabarado xifdinta qur-aanka kariimkaiyo shareecada islaamka iyo weyba aha ku qayb galay culimo waalidiin maamulkaiyo macalimiinta madrasada ardayo murti sharaf kala ujeedka langobday munaasabada iyo hayti in ardayda la tijaabi waana laka imtixaama walyaabayo baradayaan sadayo fahanjooye taas oona yeeta to dhiirigelinyo ku helayaan maamulkaiyo guud ahaanba macalimiinta walbaraasa ardayda kumide ardayda langobday munaasabad walku baradeen madrasada nuuraal huda iyo weybayo hajeediyana walyaabayo baradeen bacdasalaam waliba inta ha ku jeedii faday ama ha ku akhriyi faday gabay ku saabsan ama anta madrasada ouna dhiki lahayn imdax bishicri kamaa qaala alcirfaani nawi bihi fi shicri waalawsaani wadkur maxaasinahu waadim sha'nahu cadid fadaa'ilahu bilaa nuqsaani واهتف جميع الناس نحو طريقة كي ينهلوا من معهد الفرقان فهو الذي أما البرية خيره وسقى بغيث الدين والاتقان أعني به نور الهدى إنه خير المعاهد في العلا والشان يا معهدا حاز المكارم والعلا والكل في فرح بلا نكران ورفعت معرفة الشعوب بدينهم ورفعت معرفة الشعوب بدينهم وبقول خالقنا العلي المنان فيه تلامذة خيار فضلوا أخذوا الفنون بشدة اللمعان وترى الوقار مع السكينة فيهم وترى الوقارة مع السكينة فيهم يمشون نحو العلم باطمئنان ولهم أساتذة كرام إنهم قد علموا مع يقظة وتقان فلهم جزيل الأجر عند إلهنا ولهم ثناء ثابت الأركان يا رب صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لاح في فلكيهما القمران وأخيرا أشكر لكل الحضور الفضلاء وطلبة الأعزاء والحضور الشرفاء إن قلت شكري فشكرا لا يوفيكم حقا سعيتكم فكان السعي مشكورا إن جف حبي عن التعبير يكتبكم dhinaga kale waxaanu kumid ah martidii ku qayb galay munaasabada iyo walibayo maamulkaiyo macalimiinta ka amaanana sida muhiimad gaarayo onsiayaan ardaydiyo oo habkuliyaayeen ha barbaariyeen dugsiga handaraayeen walbarashada handaraayeen dadaal kasta geliyaayeen yoonsaasmadka kheyralisi maykale sheegay walyara sheegay walwiina sheega wal hatiin diyaarsanaayeen hatilahmaarday walhakiin weyre masahayne maysiin sheegay ardayta ini wal barashada ka dadaala macalimiinta ilaahay ajar asanaade ajar uguyiin ilaahay inti ku sii dadka eemag dadbarayaan sheegtiyaalka ilaahay ajar wiin ku sii guddiga oo arday dugsiga intii saas oo kale ilaahay arday ajar hasanaada ilaahay ku sii yasiyaa ilaahay masiyaan ka do-ayaan insha allaahu mabadiyo hagaabiye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madarasadu macalimiintiya geybta qur-aanka lay haato iyo geybta cilmiga lay haataba ilaahay weli baan ku tuugane jannaatulfurdows walcalaali jay ilaahay maaragna ajar mudaafay ku sii maaragna ilaahay maaragna adan ku reerne ilaahay ajiyaasii ku ramtiyo waliba lena jazaakum allahu khayran jazaa lena dhankaan waalidiintii oon oon awlaadun dhalanyoon ha tarbiyaayeen awlaadun maaragna juhdin hagilyan dugsigun yoosheeneen oo mailerayus ka kor sabreen oo maaragna yoon ha tarbiyaayeen inta ku tarbiyaayeen yoon waliba lena yoona jazaakum allahu khayran jazaa lena awlaada maaragna waliba waa madii walla baralay dad anfacayaan adduunyana dadka anfacayaan aakhirana madarsaa dadka anfacayaan waab walba lay barna wal adadkiin taraayan male aakhiran warmakin ka taraayan adduunya warmakin ka taraayan adduunyada waabura unugooma jaayilayay si aysiin baradan jidteedunba kaaragahaytan wiilaba kaaragahaynan unudhon aragahaynan walba usukiin tarawmale araga sharcada dhalilay umaayo wal usukiin tarawmale